faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hameen wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan qodobada ugu doorkaroon warka hameen ee raadiyaha cadado qodobada caaw warka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu doorroon xubno ka mid ah guddiga maaliyadda oo ka horyimid warbixintii miisaaniyadda dagaal culus oo maantay ka dhacay degmada baled xaawe iyo khasaare ka dhashay korneel caare oo ku hanjabay inuu weerar ku qaadi doono magaalada hargeysa kenya oo sheegtay in qaxooti soomaali ah ay ku soo laabteen dalkaasi guddoonka golaha shacabka oo raaligelina ka siiyey wasaaradda maaliyadda warbixintii guddiga bannaanbax ka dhan ah madaxweynaha maamulka somalilan oo maanta ka dhacay magaalada laasacaanood madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo kulana la qaatay dhiggiisa dalka yuganda askar ka tirsan milatariga soomaaliya oo shil gaaray ku galay koonfurta gobolka mudug faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe taliyaha ciidanka xoogga yuganda oo soo gaaray magaalada muqdisho xarakada al-shabaab oo warqado dignin ah ku daadiyey degmada baled xaawe ee gobolka gado akhbaaraadka caalamka warka hameen caaway aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn doorashada xilliga dhexe ee tiwana oo loo dareeray intaasi waxay hayeen qodobada ugu doorkaroon warka hameen ee raadyaha cadado goordhow u diyaargarooba warkii oo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa habeennimo sabti ah axadna ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo afarta bisha kooyo tobnaada nofembar sanadka labada kun toban iyo sideedda caawi waxaa noo waramaya xasan axmed maxamed xasan mahadsaned cumar bismillaahi raxmaan raxiim iyo habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada a maqasheen oo faahfaahsan xubno ka mid a guddiga maaliyadda ee golaha shacabka i baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka horyimid warbixintii miisaaniyadda ee dhowaan lasoo saaray qaar ka mid a guddiga maaliyadda ee golaha shacabka i baarlamaanka soomaaliya ayaa ka horyimid warbixintii guddiga maalmo ka hor ay soo saareen taas oo idin la xiriirtay masuq maasuqa lagu jeedinaya wasiirka maaliyadda iyo gobolka banaadir xubnaha guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ka tirsan oo qoraal lasoo saaray ayaa waxay sheegeen inay qaldeen habraaca loo maray meelmarinta warbixinta guddiga ay ahayd mid baalmarsan habraaca xeerhoosaadka golaha shacabka guddiga maaliyadda ee warbixinta soo saara ayaa waxay ka koobnaayeen toban xildhibaan waxayna ciwaan uga dhigeen tabashaka ka dhanka ah warbixinta maaliyadda ee meelmarinta qodobada miisaaniyadda ee sanadka labada kun iyo sideed tobanka xubno ka mid a guddiga maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa qoraal maanta ay soo saaraan waxa ay ku sheegeen in waxba kama jiraan ay tahay warbixinta dhowaan ay soo saaraan qaar ka mid a guddiga islamarkaana laga leexday habraaci la rabay in usoo marto horkeenada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya qoraalka kasoo baxay xubno ka mid a guddiga maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa u muuqda mid kala qaybisan guddiga islamarkaana meesha ka saarta warbixintii hore ee xubno ka mid a guddiga ay soo saaraan eedeynta la xiriirta musuqmaasuqa lagu jeedinayay wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta wuxuu gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida warkaasuu nooga soo diray beledweyne bashiir cabdulaahi cusmaan wafdigan uu hogaaminayay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya jarnaal odowaa yuusuf raage oo soo gaaray magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha gooskhaliifa magaalada beledweyne wafdiga soo gaaray magaalada beledweyne waxaa qayb ka ahaa xubno ka socday wasaaradda gaashaadhigga iyo wasaaradda maaliyadda dowladda soomaaliya imaashiyaha wafdigan magaalada beledweyne ayaa waxaa ka warbixiyey taliyaha qaybta toddoba iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya jarnaal maxamed axmed koronto waxaana uu ka warbixiyey ujeeddada ayuu yimaadeen wafdiga magaalada beledweyne boorka taliyihii abaanduulihii xoogga dalka soomaaliyeed wafdi hogaaminayo oo la socdo ka mid yahay wafdigaas wasaaradda gaashaandhigga dad ka socda iyo dad ka socda xafiiska ra wasaaraha iyo wafdi ka socda wasaaradda maaliyadda dhammaantood waxaa hogaaminaya abaanduulihii xoogga kaasoo loogu talagalay biometric waxa la yidhahda in lagu sameeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed fare iyo dhar laga qaado lana diyaariyo mushaarkooda bangiga toosa u soo dhaco iyo cadda ka dambeeya kaasoo lagu ogaan doono tirada guud ee ciidamada aan haysan- aan haysanno iyadoo dowladdan ugu talagashay inay ogaato tirada ciidanka ay haysato iyo awoodaha ay leeyihiin hadda waxaa arkaysaan xeradan ujeedado u weyn oo u yimid meeshan waxaa weeye guutada shanaad guutadayaa degan meeshan in la xisaabiyo loo suubiyo biometric waxa la yidhaahdo oo ay lacag ku qaadan doonaan oo faro iyo indho la qaadayo waana xafiisyo badan isu dhex jiro waay dowladdiioo wixii saxaysa arrimihii ciidanka dib u saxaysa taasoo ka socdaan wasaaradda gaashaandhigga wafdi ka socda iyo wafdi taliyaasha ciidamada ka mid ah oo hogaaminaya taliyaha abaadulaha xoogga iyo wafdi kaloo ka socda bangiga lacagta siin doona ciidamada iyo dad kaloo ka socda wasaaradda maaliyadda intaasoo idil waxay isu soo bayansteen in ugu yimaadeen eh, in ay saxaan ciidanka dib u saxid mushaarkooda ee mar damba qiyaaradama ku imaanin taasoo saddex ujeedda ay ku jirta meesha awoodda ciidan aan leenahay inaan ogaano tirada ciidan aan leenahay ogaano iyo inaan ogaano ciidankeena inuu mushaar qaatay iyo inuusan qaadanin iyo cidda qaatay iyo muddo badan lacag gacan ugu dhicin lacag kaasha ciidamada soomaaliya dib ugu soo dhicin mar dambe ugu soo dhicin waa sixitaan ciidamada dib loo saxaayo sidoo kale waxa uu ka hadlay howlgalla ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ay maalmihii ugu dambeeyey ka sameeyeen qaybo ka mid ah deegaanada hirshabelle oo wuxuu ka socdaa maxaas iyo mookari waa ogeedeen maalin dhoweyso difaacyo badan laga sameeyey waa ogtiin bulubard waxa laga qabtay ilaa waddadan ka bilaabatay beledweyne ilaa bulubard ciidankeena socdaa ku tegay hal urura saa ku tegay socod miira miira qarax iyo waxaas ilmaan wax kaloo lagor yimid iyo wax ciidan iskurimaadan hor dhacay ma lahayn haddana waxaa la go'aamiyeyba in ciidanka iyo degaanka midoobaan taasoo madaxweynuhu hore u dhawaaqay in la mideeyo dadka degaanka degan sidiis u kala qaybsanayaan mar dambe degaanada soomaaliyeed ee la degan yahay waxay ka socotaa maanta beledweyne marka howlgallo badanaya meesha ka socda oo isugu jira dadkii dib in loo saxo dadkii qalbiyadooda soo dumo si cadowga loo helo meeshu joogo la helo hadda waxay ka socdaan qaybaha ugu badan ee ka socdaan waa kooyo labaatanaad qaybta kooyo labaatanaad waxaa ka socota garaacid badan oo ciidamada xataa annaga aan informationka inta badan aan siinay haddana inta waxaan u joognaa in aan war kala qaadano ciidamadan jooga ama soomta sida jabuuti iyo etoobiyaanka inaan warbixin kala qaadano inta aan joogay hadda horaasaan wadnay markaan kala qaadano ogaano exactly cadowga meesha joogan idan waxaa dhici doonaa insha allah cirka inay ka duqeeyaan nimankaas aan nagana kaalmeeya abaanduulaha xoogaa noo hadda noo yimaadaan wada qaadnay maaliyaa basra iyo dhulkaas ku qaadnay tactical ciidanka hore loo bedelay ayaana ku soconnaa maalin meesha lagu sheego inaan aadno ku dhufanno ama burburino cadowga kana dhaaqno ayaa go'aankaya hadda basra waa soo dhamaynay haddana meesha kale waajib ku xiga meelo badanaa jira laakiin hadda u sheegi mayno oo hadda ay ku urursan yihiin waana la tegi doonaa idan bashiir cabdulaahi cusmaan warbaahinta cadaado beledweyne aad iyo aad ayuu mahadsan yahay bashiir cabdulaahi cusmaan oo warbixinta warkaasi nooga soo diray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warka habeenimo raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal faahfaahin dheerada ayaa ka soo baxaysa dagaal maanta ururka al-shabaab iyo ciidamada xoogga ku dhex maray degmada beled xaawo ee gobolka gado galinkii dambe ee maanta ayaa waxaa dagaal cusub oo ka dhacay duleedka magaalada beled xaawo ee gobolka gado kaasoo u dhexeeya ciidamada jubbaland iyo ururka al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii ururka al-shabaab ay waddada u galeen gadiid uu la socdo taliyaha ammaanka degmada beled xaawo oo lagu magacaabo cabdiwaaxid kuwaas oo ku wajahnaa degmada beled xaawo ee gobolka gado dad kusugan degmada beled xaawo ee gobolka gado ayaa warbaahinta raadiyo cadaada waxay u sheegeen in dagaalka xooggiisa oo ka dhacay gaarka webiga mare degmada beled xaawo islamarkaana uu jiro khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhasha weerarkaasi gadiidka la socda taliyaha ammaanka degmada beled xaawo ayaa xilliga la weeraraya waxa ay ku wajahnaayeen degmada beled xaawo ayagoo ka yimid dhinaca degmada doolow wararka qaar oon helino ayaa waxay sheegayaan in dagaalka ururka al-shabaab ay ku qaadeen gaariga ciidanka ah walow cid madax banaan aysan weli xaqiijin xaalada goobihii lagu dagaalamay ayaa haatan ah mid degan waxaa la sheegayaa in taliyaha ammaanka degmada beled xaawa cabdiwaaxid uu socodkiisa sii watay islamarkaana uu gaaray degmada beled xaawa ee gobolka gadowo warka habeenimo raadiyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo si toosan kaga imaanaya raadiyo cadaado fmta sideetan iyo siddeed dhibc shan makaartisa warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar maanta ka dhacay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe sida warbixinta warkaan uu ku soo koobaya cumar axmed raxiim cumar saxiifa wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in al-shabaab duleedka degmada balcad ay ku weerareen gaadiida ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa milatariga soomaaliya ciidamada oo ka yimid dhinaca magaalada jowhar ayaa waxaa lagu weeraray agagaarka ilbiqa oo u dhow tuulada gololey ee degmada balcad dad ku sugan degmada balcad ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in saddex gaari oo isugu jira laba nooho iyo gaari saarif ah ay wateen ciidamada dowladda islamarkaana gaarigii ugu horreeyey oo ahaa saarifta miina la qaraxday sidoo kalena labadii nooho mid ka mid ah lagu furay qori baasuuka ah waxaa jira khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay weerarkaasi waxaana degmada balcad gaaray mid ka mid ah labadii hoomey ee duleedka degmada balcad lagu weeraray deegaanka ilbiqo u dhow tuulada gololey waxaa dhowr mar oo hore lagu weeraray ciidamo ka tirsan dowlada soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle oo qaarkood lagu dilay mahadsaned cumar warka habeenimo raadiyo xadaado ayaa dhegaysanaysaan iyadoo maalmo ka hor ay ahayd markii sargaal ka tirsanay somalilan uu weeraray degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag ayaa waxaa arrintaas ka hadlay sargaalkaasi korneel siciid cawl jaamac caare oo ah sargaalka weerarka ku qaaday ceel afweyn xilliga ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka somalilan ayaa waxa uu sheegay inuu weerari doono magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan islamarkaana uu hayo qorshuu ku yeeri lahaa isagoo sheegay in ciidamo ay joogaan halkaasi sidoo kale korneel caare ayaa wuxuu sheegay degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag uu weeraray sababo la xiriira wasiiro ka tirsan maamulka somalilan oo ku sugnaa wuxuuna iska fogeeyey inuu horinayo colaada beelaadyo ka taagan degmadaasi maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamo u watay korneel caara ay weerareen degmada ceel afweyn ee gobolka sanaag waxaana somalilan oo ka hadashay weerarkaasi sheegtay inay ku raad joogaan korneel caare warka habeenimo raadiyo xadaado ayaa dhegaysanaysaan taliyaha ciidamada xoogga dalka uganda ayaa maanta wuxuu soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya sida warkaan kusoo koobayo cumar axmed raahi cumar saxiifa taliyaha guud ee ciidanka difaaca uganda genaraal dayfa muhusi ayaa shalay soo gaaray magaalada muqdisho waxa uuna kulamo la qaatay madaxda ugu sareysa ee amison madaxda uu la kulmay taliyaha ayaa waxaa ka mid ah wakiilka midooda afrika ee soomaaliya farasinko mandera iyo saraakiil ka tirsan uganda isagoona kala hadlay xaalada xilligana ay ku sugan yihiin ciidamada amison iyo howlga ka socda guud ahaana gobolada dalka waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen mas-uuliyiinta ayaa waxaa la sheegay in ay tahay sidii loo yarayn lahaa ciidamada uganda ee howlgalka ka wada soomaaliya wararka ay heshay radio cadaado ayaa tilmaamaya in madaxda sidoo kale ay isku afgarteen in la yareeyo ciidamada uganda taasi oo bedelkeedana la kordhinayo ciidamada etoobiya oo qaybta ka ah howlgalka amison lama oga waxaa iska bedeli doona howlgalada ay ciidamada amison gaar ahaana kuwa uganda ay ka wadaan guud ahaana soomaaliya maadaama la filayo in tiradooda la yareeyo ciidamo badan oo ka socda dalalka afrika ayaa xilligan waxa ay ku sugan yihiin soomaaliya iyagoo qayb ka qaata howlgalada ka dhanka ah al-shabaab ka bixitaanka ciidamada uganda ee soomaaliya ayaa qayb ka ah qorshaha qaramada midoobay ay ku dhisayso ciidamada amison mahadsaned cumar warka habeenimo raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal dowladda kenya ayaa sheegtay in qaxooti soomaali ah ay ku soo laabteen dalka soomaaliya dowladda kenya ayaa sheegtay in soomaaliya ay kusoo celisay dad gaaraya saddex boqol oo qof iyadoo loo adeegsanayo barnaamijka dib celinta khiyaariga ah ee la bilaabay bishii disembar ee sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii dowladda kenya ayaa sheegtay in dibcilinta qaxootiga ay la kaashatay hay-adaha qaramada midoob u qaabilsan qaxootiga soomaaliya kenya unhcr ayaa dabeeqadii sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka waxay gaareen heshiis saddex geesood ahaa kaas oo ujeedku ahaa in qaxootiga soomaaliyeed ay ku jira xeryaha dhadhaab ee doonaya inay dalkooda dib ugu laabtaan loo fududeeyo sidii soomaaliya ay ugu laaban lahaayeen madaxweyne ku-xunka dalka kenya william ruuto hogaamiyaha aqbaliyadda baarlamaanka dalka kenya aadan burre ducaale iyo guddoomiyaha ismaamulka gaarisa cali qorno ayaa jimcihii booqday xerada dhadhaab waxaana u kurgaleen xaalada qaxootiga soomaaliyeed ee halkaasi ku jira madaxweyne ku-xunka dalka kenya william ruuto ayaa sheegay in weli ay jiraan tiro badan oo soomaali ah kuwaas oo doonaya in lagu caawiyo sida ay dalkooda dib ugu laaban lahaayeen qaramada midoobe ayuu ka codsaday inay sii wadaan fudaynta barnaamijka dibcelinta khiyaariga ah ee dadkaasi dib loogu celinayo waxaa ku jira xeryaha qaxootiga kenya laba boqol oo qaxooti ah dowladda kenya waxayna sheegtay amniga ay diiradda saarayso maadaama ay bateen weerarada ururka al-shabaab ay dalkaasi ay ka geystaan dowladda kenya ayaa horey waxay u sheegtay in ururka al-shabaab ay kusoo dhex dhuntaan dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab xubno sare oo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa maanta waxaa lagu dilay qeybo ka mid a gobolka bari ciidamada ammaanka maamulka puntland ayaa waxay howlgallo qoraysan oo ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ay ka fuliyeen boorlada calamadow ee gobolka bari howlgalka inta uu socday waxaa lagu dilay saddex toban dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana waxaa la buriyey salagii urur al-shabaab ay ku lahayeen qeybo ka mid ah deegaanadaasi ciidamada ammaanka dowladda puntland ayaa howlgallo waxay ka fuliyeen deegaanada madarshoon iyo degangle oo hoosta buuraha calaamadow ee gobolka bari saraakiisha maamulka puntland ayaa waxay sheegeen in sii wada doonaan howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab banaanbax ka dhana maamulka somalilan ayaa maanta wuxuu ka dhacay qaybo ka mid a magaalada laascaanood sida warbixinta wulkaana kusoo koobaya cumar axmed raahim cumar saxiifa madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo maalmahan booqasho ku marayay deegaanada bari ee somalilan ayaa maantay tegay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool inkastoo si weyna loogu soo dhoweeyey ayaa haddana magaalada laascaanood waxaa ka dhacay banaanbaxa looga soo horjeeday imaashaha madaxweyne muuse biixi cabdi ee laascaanood qaar ka mid ah shacabka ayaa dhigay banaanbaxaasi iyagoo wadooyinka qaarkood ku xiray taayaro ay ku gubeen waxayna ay ku dhawaaqayeen erayo ka dhan ah madaxweyne muuse biixi cabdi ciidamada booliiska maamulka somalilan ayaa rasaas ku furay dadka banaanbaxa dhigayay inkastoo aysan khasaaro geysan haddana ciidamadu waxa ay xabsiga dhigeen tiro dad ah oo ka mid ahaa banaanbaxayaasha mahadsaned cumar warka habeenimo raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa raalligelin ka siiyey wasaaradda maaliyadda warbixinta guddiga maaliyadda dhowaan ay soo saareen kulankii golaha shacabka ayaa goorra waxaa lagu soo gabangabeeyay iyadoo ay dood iyo muran u ka dhashay warbixinta guddiga maaliyadda ee golaha shacabka eedeynta lagu jeediyey wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya xubno ka mid ah guddiga maaliyadda ayaa isku khilaafay warbixinta iyagoo qaarkood ay sheegeen inse waxba aysan kala socon warbixinta guddiga ay soo saareen dhowaan wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale beyle oo ka hor hadlay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in konton milyan oo ka timid sacuudiga shan iyo toban ka mid ah loo isticmaalay sidoo kalena shan iyo toban milyan ay harsan tahay oo ay taallo bankiga dhexe dowladda federaalka wasiirka maaliyadda iyo ku-xirnadiisa ayaa aada u eedeeyey xildhibaanada warbixinta soo diyaaraya waxayna sheegeen in qaarkood la joojiyey qadaraas yar yar oo ay lahaayeen gabagabadii guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo maanta shir guddoominayay ayaa waxauu sheegay in warbixinta guddiga ay ahayd mid qaldan islamarkaana aan soo marin habraaca loo baahnaa wasiirka maaliyadda iyo golaha shacabka ayuu ka raaligeliyey warbixintii guddiga la horkeenay golaha shacabka iyadoo lasoo marsiinin guddiga joogta ee guddoonka aqalka shacabka dulal ayaa ka yimid waxayna guddiga warbixintaas keenan ay sheegeen inay ka wada hadleen whatsappka hase yeeshee baarlamaanka ma sheegeen in la lunsaday afartan milyan sidaas daraaddeed kulanka golaha shacabka uu xiran yahay u yiri guddoon ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdilcawada warka habeenimo raadiyo hadaado ayaa dhegaysanaysaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yaruuso ayaa fariin iskugu jirta amar iyo dardaaran u jeediyey ganacsatada ka ganacsata magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu wada howlaha nadaafadeed ee laga sameynaya degmooyinka gobolka banaadir qof walba oo muqdisho ku nool ay waajib u ka tahay arrintaas inuu ka qayb qaato dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka degmooyinka gobolka banaadir ayuu sheegay inaan laga aqbali doonin in wadooyinka ay qashin ay ku shubaan hase yeeshee laga doonayo inay bixiyaan lacagaha lagu fulinayo howlaha nadaafadeed ee laga wada gobolka banaadir maanta ujeedaan qololihii isxilqaan ee dhanka nadaafadda oo beryahanba noo socday ayaa dardargelintiisii maanta sii wadnaa oo degmadan xamarajab muxuu ahaa aan ka wadnaa ujeeddadana waxay tahay degmo walba waax walba laan walba inay isku tashato hawshaanna aan maamulkii dahdejinno waa ujeedaan haweenka soomaaliyeed sida ay heeganka ugu yihiin ay diyaarka ugu yihiin si isxilqaannimaana ay wadooyinka inay u nadiifiyaan u soo istaageen annagana dhammaanteen waxaana laga rabaa waajibna wada saaran waayo nadaafaddu waa imaamka barkiis waa diinteena islaamkana waxay maaragtay waajib ka yeeshay qof walbaba inta maaragtay nadaafadiisu ay leegtahay inuu imaamkiisana marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed ololaha nadaafadda waa olole oo dheer oo aan rabno inaan nadaafadii caafimaadkii bulshadii caasimadda ay noqoto bulsho runtii caafimaad qabta sida keliya ku noqon kartana waxay tahay qof walbo oo kaalintiisa ka qaato waxaan rabnaa ganacsatada siiba ganacsatada ku ganacsata wadooyinka kama aqbali doonno inay qashin hareerahooda yaallo inay kusoo daadiyaan inay waxba ka qaban waayaan waxaa laga rabaa inay bixiyaan dhaqaalihii nadaafadda waxaa la rabaa inay kaalintooda ka qaataan si isxilqaan uga shaqeeyaan shacabkana sidoo kale waa ujeedaan maanta waxaa kaloo iyadan halkan ka socoto nadaafadii bulaacadaha oo iyadan dhinac socotay oo aan rabno roobabka markuu doo wadooyinka inay noqdaan wadooyin bulaacadooda nadiif yahay bulaacaddii aad u jeedeen godkii saddex-iyo toban qof aa gudahaas ku jiray saacaddan aan hadlayno oo ka shaqaynaya sidii caradii wasaqdii gashay looga soo qaadi lahaa si roobabka dambe imaado aysan biyaha noo- nooga fadhiisan wadooyinka hawshan waa howl ballaaran annaga waxaan ballan qaadnay maamulka shacabka inaan noqonno caasimaddan ay la tartanta caasimadaha adduunka sida keliya ku noqon karta waxay tahay iyadoo qof walba kaalintiis ka qaato mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bahda saxaafadda oo runtii een, bulshadana gaarsiisa barnaamijkaas xilqaana hormuud ka ah fahamsanna in arrimaha muhiimku ah bulshada ay tahay adeegyadii aasaasiga oo ka mid tahay nadaafadii waxaan rabnaa qof walbana inuu kaalintiis ka qaato waxaan rajaynaynaa haddii aan sidaan wax ku wadna aan ku wadno magaaladan oo nadiifa oo bersamaadkii oo kale noqotay caasimad la tartami karta caasimadaha adduunka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalkan ayuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maanta wuxuu ka sheegay xili uu ka qaybgalay ololo nadaafadeed uu waday maamulka degmada xamar jajab ee gobolka banaadir warka habeenimo ee raadiyaha cadaado ayaa dhagaysanaysaan saaxiibayaal askar ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ayaa maanta waxay shil ay ku galeen koonfurta gobolka mudug warar dheeraada ayaa ka soo baxaya shil gaari oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka mudug kaasoo geystay khasare isku jira dhimashii dhaawac shilkan ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaari ay wateen ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo deegaanka lagu magacaabo hanaana oo hoostaga degmada bandiirile ee gobolka mudug khasare isku jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay shilkaas waxaana la xaqiijiyey in hal askari uu ku geeriyoodo halka shan iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen gaariga shilka gale ayaa waxa uu ka yimid degmada cabadwaaq ee gobolka galgudud wuxuuna ku wajahnaa magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug dadka ku dhaawacmay shilkaas ayaa waxaa la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug si halkaasi loogu daweeyo weliban shilkaasi kama hadlay maamulka gobolka mudug iyo taliska militariga soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo safar ku mariya qaar ka mid a wadamada caalamka ayaa wuxuu maanta ula kulmay dhegeysta wadanka uganda sida warkaana kusoo koobaya cumar axmed ibraahim cumar saxiifa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa soo gebangabeeyey booqashadii ay ku joogeen dalka turkiga iyagoo u ambabaxay dalka uganda madaxweynaha ayaa la qorsheynayaa inuu kulan la yeesho madaxweynaha uganda yuweran musafin oo uu kula kulmi doono magaalada kambala ee xarunta u ah dalkaasi waxaana ay ka wada hadli doonaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal dalka uganda ayaa ah dalalka ciidamada ugu badan ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ay ka socdaan waxaana labada madaxweyne ay sidoo kale diiradda saari doonaan sidii uganda ay soomaaliya garab buuxo uga siin lahayd la dagaalanka al-shabaab madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan booqashooyin kala duwan ku tegay dalalka talyaaniga iyo turkiga iyadoo booqashadiisa la filayo inuu ku soo gebangebeeyo dalka kenya ururka al-shabaab ayaa waxay maanta waraqada digniin ay ku daadsheen degmada balaxaawe ee gobolka gedo iyadoo halkaasi maanta uu ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada militariga soomaaliya iyo ururka al-shabaab sida warbixinta warkan kusoo koobaya cumar axmed ibraahim cumar saxiifa wararka ay helayso raadiyo cadaado ayaa sheegaya in al-shabaab ay warqado digniin ah ku daadiyeen xaafadaha degmada baled xaawe ee gobolka gedo dadka shacabka ah ayaa waxaa looga digay inaysan la shaqayn karin maamulka degmada baled xaawe islamarkaana waxa ay sheegeen in ciddii arrintaasi ay ku arkaan ay tillaabo ka qaadi doonaan sida ay raadiyaha cadaaduhu u sheegeen dadka deegaanka oo diiday in magacooda loo adeegsado warbaahinta sidoo kale al-shabaab ayaa sheegay sidoo kale al-shabaab ayaa la sheegay in cadaadis xoog leh ay saareen dadka degmada baled xaawe ee gobolka gado arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan maamulka degmada baled xaawe ee gobolka gado ay amaro duldhigeen xaasaska al-shabaab ee ku sugan degmadaasi kaasi oo ku aadan inay si deg deg ah uga baxaan xaafadaha degmada baled xaawe ee gobolkaasi warar hoose ayaa sheegaya in al-shabaab ay dad badan ka afduubteen degmada baled xaawe ee gobolka gado cabsi badan ayaa waxa ay ka jirtaa degmada baled xaawe ee gobolka gado taasi oo soo wajahday dadka shacabka ah ee ku nool degmadaasi xiisad u dhaxaysa al-shabaab iyo maamulka degmada baled xaawe ayaa aada looga dareemayaa xaafadaha degmada iyo duleedka degmada baled xaawe ee gobolkaasi dhaqdhaqaaqyo militari ayaa ka socda deegaano u dhow degmada baled xaawe kuwaasi oo ay sameynayaan ciidamada militariga soomaaliya lama oga sida uu noqon doono xaalka degmada baled xaawe ee gobolka gedo warka habeenweer haddii cadado ayaa dhegaysanaysaan guddiga joogta ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay shir qodobo muhiim ah looga hadlay ay ku yeesheen magaalada muqdisho shirkaas ayaa waxaa shir gudoominaya guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi waxaana inta badan diiradda lagu saaray dhowr qodobo oo uu ka mid ahaa diyaarinta ajadaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kulanka guddiga joogtay ah markii uu soo gongobay waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey waxayba kulankaas looga hadlay xogyaha guud ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cali maxamed jaamac xogayaha cali maxamed jaamac ayaa sheegay maalinka isniinta ee soo socota golahu uu fadhi yeelan doono kaas oo looga hadli doono aqrinta labaad ee hidisharciyeedka la dagaalanka muqsuq maasuqa guddiga joogtay ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa daadad gelinaya howlaha muhiimka ah ee horyaala waxayna dhowr maalin ka kulmaan asbuuca si ay ugu arrinsadaan howlaha aqalka sare iyo diyaarinta fadhiyada iyagoo maalmo qaar soo saara go-aano uga hadlaya marxalada dalkeena soomaaliya uu marayo warka habeenweer haadiyaha cadacdo ayaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal aqbaraadka caalamka ayaa inoo dhiman balse markaan akhbaaradka caalamka doorashada xilliga dhexe ee dalka taiwan ayaa la sheegay maanta in loo dareeray malaayiin muwaadiniinta reer taiwan ah ayaa u dareeray doorashada xilliga dhexe waxaana natiijada ka dambaysta codadka uu go-aamin doonaa cidda noqon doonta labaatanka duuq ee magaalooyinka iyo boqolaal saraakiil sarsare ah oo xilal kala duwan qaban doona madaxweynaha jasiiradda sheegatay inay ka madax banaanta shiinaha intiisa kale haweenada lagu magacaaba tenson ayaa maanta codkeeda kumanan ruux horteeda ka dhiibatay waxayna sheegtay in doorashadaasi ay wax weyn ay ka bedeli doonto dadka reer taiwan madaxweyne tansi oo ah qof siyaasad furan waxayna sheegtay in talada dalkaasi ay hayso ay kaga faa'iidaysan doonto in dal ahaan loo aqoonsado waxayna aaminsan tahay in fursad kaliya ee u furan ay tahay in maraykanka ay cilaaqaad dhow la yeeshaan taasina waxay doorashada xisbigeeda ay ka doonayaan in codad badan ay ka helaan xisbi kale ee mucaradka ah ee taiwan laba sano ka hor laga adkaaday doorashada guud ayaa iyaguna u loolamaya in balqaadka ahaa in taiwan loo aqoonsan doono ay kasii bixi waayeen xisbiga iminka talada haya wadankaasi guud ahaan iyo gabahaanba intaas ayaa kusoo gabagabanaya warkii habna caawa si toosa in kaga imanaya raadiyo cadaado warkiina waxaa soo saara saaxiibka imaan nuur axmed cumar cabduraan cumar saxiife ayaa farsamaynayay xasan axmed maxamed ayaa la socodsiinayey cidda warkiina uu dhaafa isagoo maqal iyo qoraal sawiraba wata waxay dib uga baarbaaran karaan beejka internetka ku leenahay ee www radio cadaado com tanina warkaan warka xirinta dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu